hadda ma maqaan caaqilaan maqlaayey weliba gobolka boosaaso halkana ku hadhaya waa jireen waxa weeye degaamadiina waxa ka maqan oo xaalufka iyo biyola'aanta iyo abaaraha iyo ceel haddaa u baahantihiin iyo caafimaadka iyo hadda tuulaan bil joogayo waxaasoo dhan waa dayacan yihiin kama shaqeeyaan waxay ka shaqeeyaan kulli siyaasad baa laga wada shaqeeyaa siyaasad dad baa loo ilmaday u dhaafa idinku waxaa ka shaqeeya dadkana u soo sheega wixii markaa mas-uula ama wasaaradaha taga xildhibaanadiina u sheega madaxweyneha haddaa rabtaana ka arka laakiin waxaan shaqadiina haynaa ka hadlina culimmaduna kitaabkoodii ha ku ekaadeen iyo waxoodii ninkii siyaasad raba kitaabka meel hadhigo amba kitaab baan leeyahay meel buu ii yaallaa siyaasadda aan akriya muxuu ahaade kitaabkaygana waa ku noqdaa bal inuu waafaqsan yahay in kale maxaa yeele ma rabo inaan ku kufriyo masaajidda intay iska taagaan inay dad eedeeyaan oo yidhaahdaan muxuu ahaade masaajidii weliba caanka ahaay oo sheikhyadii waddankan diinta soo baray ay caalima ka ahaayeen ay joogi jireen in waxaa laga akriyo inna ka aqbali maayo haddii faraha laysku fiiqfiiqo waa la wada fiiqa anugu wadaadadan ka anu maaqaan siciid inta wadaadnimaysu fog tahay laakiin aniga wadaadadii ma khashiisadaano wadaadadan ka mid ahayo waanan hadda maaragtay manhaajka iyo tuxufaha iyo akhriyin mooye wadaadadan ka mid ahay waan in ku qabsanaynaa markaas taasna halkaasaan ka leeyahay ganacsatada maalinba waxaan maqlaynaa dooni baa degtay dooni hebel baa degtay war ganacsatow bangiyaan halkaa ka furo kaak bank anaa laysinka siiyey waxaan kaloo siiyey bangigan muxuu ahaay dahabshiil banka waa siilay laysinka way buuxiyey shuruudihii salaama banka waa jira kulli waxay naadinayen yaa elsi naga furta yaa elsi badeecadahan maalin walba iyagoo aan caynsanayn oo aan elsi loo furin iyo xoolahan la diraayo oo la soo celinaayo maxaa inii diiday aqoontiinu xaggee jirtaa inaad elsi furataan oo contract la gashaan qofkaa wax u diraysaan iyo qofwax ka soo iibsanaysaan markaasaa caymiskii lagu dagayaa doonidii degta lacagteeda waa la bixinayaa xoolihii la soo celin maayo ninkii haddii la soo cesho ninkii ad u dirtay oo lacagtiis ka haysataa bankigu ini ayaa qaadanaysa ilbaxnimadu xaggee idinka marsanta anugu waxaan diyaar u ah ciddii doonaysa inaan talaa siiyo tala firiya weliba shaha ana u shubaaya intay maarata ila joogaan oo aan talada siinayo anaa shaha u shubaaya maxaa yeelay labaatan sano oo kariiru bankin ah oo aan laamaha export importkan soo maray waxaa jaamacaddayda koowaad waa muxuu ahaye waa waa waa economic and commerce tayda labaad waa public business administration banking and finance wixii kale oo soo raacaana takhasusyo kale oo haddee xiriirka caalamiga ah oo international trade ku jidho weeye war maad iska qaadataan muxuu ahaye taladaas iska bilaashka ah dalkan anugu ugu deeqayaae idinku ilaalin kari maysaan dadka xolaha inii dhibtaa ka khasaarina xoolihii nimanka maamulaya khasaarahaas lagu leeyahay hadeer baa loo qabsado taasaan anugu leeyahay intaa ka bacdi waxaa ii haray waxa weeye dowladda waxaan leeyahay dad baa magaceeda sheegta waa dowladda puntland oo ku dulaalkama oo dad ugu hanjaba oo suuqa gashada in iyagu dowladdan dhiseen wasiiraday sheeganayaan xildhibaanaday qaar sheeganayaan inay keeneen aniga xataa maalmahan laysoo gala anu waaba aamusnaaba marka madaxweynahana waan ka arkayaa dadka caynkaasa taariikhadii hadalkan la gubaayay haddaan waraystay dadka gubaaya dadka caraysan bay u badnaayeen uma badnayn dadkii dhibaatadu gaadhay oo xaqa u lahaa iyagu inay mudaharaad samayn lakiin yan taahira gubin oo buuq samayn waxaa weeye dhulka nabad ha loo daayo dadka wax sheeganaya dadka ha laga qabto haddaan dowladdu qaban annagaa qabanayna geedka timirka aan u fadhiisanaya wallahi hal maalin magaca laga saaraya ma garateen asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu